aynu soo gaarnay xilligaanu ku ballansanayn guud ahaan warar wixii aynu idinka qabanay gudaha dalka soomaaliya in aan idiin soo tegino iyadoo saacadda stuudiyaha warijir radio ee magaaladan atlantana haatan tilmaamayso saddexdii saddex iyo soddon daqiiqadood waa guud ahaan xilligaanu ku ballansanayn in aan idiin soo tegino wararkii aynu idinka qabanay gudaha dalka soomaaliya iyadoo bisha julaay maanta ay tahay aan idhaahdee toddobiyo toban sanadkana uu yahay laba kun lix iyo toban warkii oo fidsan wararkeena maanta ee warijir radio waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay diyaarinayso ciidamo kumaandoos ah kuwaasi oo ka howlgeli doono guud ahaan dalka soomaaliya warkaas waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryihiina magaalada muqdisho nooga soo warama maxamed kaafi sheekh abuukar
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa maanta tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano kumaandooska kuwaas oo tababar ku qaadanayay magaalada muqdisho ciidamadan ayaa waxaa tababar siinayay imaaraadka carabta waxaana tababarka uu socday in muddo ah ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa ciidamadan wuxuu u sheegay in loo baahan yahay in ammaanka dalka ay kala wareegaan ciidanka amisom sidoo kalena waajib gaara ay isi saaraan ciidanka maanta dafcadda halka kamasoonaye runtii inay madaxa ku hayaan dalkan ahmiyadiisa waa amni amni amni waxa maanta anigoo dhan aan xooga saarana waa inay ciidanka soomaaliyeed ee dalkan cadowa joogi lahaa dalkan amnigiisa lala wareegi lahaa maanta waa ugu maxalinaynaa ciidamada amniga iyo dadka kale ku gacanta ka kalkada amniga soomaaliyeed laakiin amniga wuxuu sugnayaa keliya maalinta annaga aan la wareegno amniga markaan aan ku tilmaano maalintaas ayaa amniga sax markaa ka dhacaya ilaa yidhaahdo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay doorashooyinka la filaya inay dalka ka dhacaan sanadkan wuxuuna sheegay in loo baahan yahay doorashada kusoo wajahaan dalka in ciidamadan ay gacan ka geystaan sugidda ammaanka
warka waxaan ku sugaa doorasho ee ka dhexda dalalka kan haddii dowladda loo geysanaystaa way dhici karaan amniga halkaana aan rajeynayno inuu insha allah ka sii saynaado meesha waan taagay waxaan mar kasta yani aanu u mahad celinaynaa madaxweynaha dowladda imaaraadka xafiimadda iyo dowladda imaaraadka safaaradda halka joogta iyo dhammaan qariyaha iyo saraakiisha kaleeto ee muxaadinta halka soo xogashay waxa ay zumbiga ay geliyeen in akaadiga noocan oo kaleeto la furo inay sababta wala qaataan maanta inay ilaalinsaan amniga maanta amnigii dal dalka liga kama xumaadeen wuxuu ka xumaadeen dhanka kalena maamulka gobolka banaadir ayaa gacanta ku soo dhigay kooxaa la sheegay inay dhac ka geysanayeen magaalada muqdisho kooxahan ayaa waxay dhac u geysanayeen dadka shacabka ah iyagoo ku gambanayay magaca ciidanka dowladda gaar ahaan ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka afhayeenta maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane ayaa ka hadlay howlgalka lagu soo qabtay ciidankan waxauna yidhi dadka masaakiinta ah wixii laga qaatay u soo duciyey maanta kama hadlaya waa shabaab kama hadla waa urus kama hadlaayo waa tuugin cabsiin weya isticmaalayey magacii hay-adda nabad sugidda isticmaalay masaakiin gurigta gambayan dawka raaceen oo yidhaahdeen waxaan nahay ciidanka nabad sugiddaan nahay yidhaahdeen bay moobeeladoodii ka soo dhaceen kombiyuutaradii ka soo dhaceen waxa weeye dhibaateeyeen shacbii dhibaat in la isticmaalo ciidankii qaranka magacooda la isticmaalo iyadoo been laga sheegayo lagu qaraabanayo eenta muwaadiniin deegaanka degan guryahooda la galo
maxamed kaabishir abukareyn wadajir muqdisho
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku waramayaan in degmada qoryooley oo ka mid a degmooyinka gobolka shabeellada hoose galafta ilaa iyo caawo uu ka socday dagaal goosgoosa kaasoo isku hayaan ciidama deegaanka ah iyo weliba xarakada shabaab dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba kuwa amisom oo isku dhinaca iyo dagaalamayaasha al-shabaab ee kasoo horjeeda ayaa wuxuu ka dhacay degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose dagaalka ayaa wuxuu ka dambeeyey kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen degmadaas caawa waxaana dagaalkaas ugu suurto gashay al-shabaab inay la wareegaan guud ahaan degmada qoryoole iyadoo markii dambe ciidanka amisom iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya weerar qorsheysan oo rogaal celis ah oo ay ku qaadeen degmadaas ee u suurto gashay inay al-shabaab dib ee halkaasi uga qabsadaan mid ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta wadajir ayaa wuxuu ka waramay siday wax u dhaceen markan saacadda xoriyadii tobankii gurubo ayaa maaragtay shabaab si buuxda iskugu socotay dhammaan guud ahaan magaalada laakiin aduu keliya maaragtay haddana maqribka marka laga baxay kadib waxaa soo galeen ciidamo amisom iyo kuwii joogay ee ciidamada deegaanka
hadda yaa ku sugan qoryoole
haddadan kulli magaalada waxaa dhex maraya ciidamada amisom iyo ciidamadii joogay ee soomaalida ahaa Eh, wax khasaaro dhimasho ama dhaawac ah oo aad arkaysaan ma jirtaa dadkiina deegaanka
kulli annaga shacabaan nahay guryaan isaga kala aroorsanay markay xabadda dhacdin tashirana
muddooyinka ugu dambeeyey al-shabaab waxay hoojiyeen howlgallada iyo weliba weerarada ka dhanka ah xarumaha ay leeyihiin ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ku yaala gobolada dalka soomaaliya dhanka kale allah u naxariistay fanaanka shay miro dacar ayaa ku geeriyooday magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan fanaankan ayaa muddooyinka ugu dambeeyey ku xanuunsanaa mid ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada hargeysa qaar ka mid a fanaaniinta somalilan ayaa sheegay in xanuunka shay miro dacar maalin maalinta ka dambeysa uu sii darsanayay isagoo ugu dambeyntii galabta ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaaladaasi hargeysa fanaaniinta ayaa waxay eebbe kaga baryeen inuu u naxariisto fanaankan waxaana sidoo kale ay taasi u dareen ehladii iyo qaraabadii oo ka geeriyooday ugu dambeyntiina wasiiro ka tirsanaa maamulka galmudug ayaa maanta waxaa lagu aasay magaalada gaalkacyo kadib markii ay ku geeriyoodeen shil gaari oo ka dhacay deegaanka lagu magacaabo saddex xigle oo ka tirsan gobolka mudug wasiiru dowlihii wasaaradda maaliyadda iyo weliba wasiiru dowlihii wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska ee maamulka galmudug ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay deegaanka saddex xigle sidoo kale shilkaas gaari waxaa ku geeriyooday nabdoon caan ka ahaa deegaanada galmudug mas-uuliyiintan ayaa dhammaantood waxaa lagu aasay magaalada gaalkacyo iyadoo aaskaas ay ka qayb galeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka galmudug oo ugu horeeyey madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo weliba xubno kale maxamed kaafi sheekh abukar reedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray isagoo ku sugan isla magaaladaasi muqdisho maleeshiya beeleedyo horey uga howlgeli jiray magaalada muqdisho kadibna dowladda xasan sheikh ay dharka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed u gelisay ayaa ugu dambeyn waxa ay magaalada muqdisho ka bilaabeen dhac ay u geysanayaan dadka shacabka ah ayagoo weliba wata dareysyo kala gedisan oo ciidamada dalka soomaaliya haatan ku howlgalaya waa kan waryaheena magaalada muqdisho mar kale iyo warbixin ku saabsan ciidamadaasi haatan dadka shacabka ah dhacaya
xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hurwaa ee gobolkan banaadir waxaa maanta saxaafadda loogu soo bandhigay laba ruux oo la sheegay in ay dadku ku dhici jireen darayska ciidanka nabad sugidda soomaaliya raggan ayaa sidoo kale waxaa lala soo bandhigay agab la sheegay in dadka shacabka ah ay horey ugu soo dhaceen waxaana goobta lagu soo bandhigayey goobjoog ka ahaa dadweyne fara badan oo qaarkood sheegayay in dhibaato ba-aan ay ku hayeen raggan maanta lasoo bandhigay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo saxaafadda kula hadlay goobta raggaasi lagu soo bandhigay ayaa sheegay in aysan aqbali doonin in shacabka lagu dhibaateeyo darayska ciidanka ah islamarkaana ay ka hortegi doonaan waxaan taagannahay suuqa xoolaha eeriyadiisa eeriyada warshada baasada elkas control balcad wax aad iyo aad looga xumaado weya in la isticmaalo ciidankii qaranka magacooda la isticmaalo iyadoo been laga sheegayo lagu qarar taabanayo ee la masabidayo ee inta muwaadiniin deegaanka degan guryahooda la galo laga la- la- la soo dhaco ee la yidhaahdo nabadsugiddaynu nahay amnigii baynu nahay la yidhaahdo wax aad iyo aad looga xishooda weeyaan wax doqonnima waaye wax la dhegaysan kara maaha magaca amnigay ku dheelayaan waa tuugo waa dad xun weeyaan waa qaa'iniin weeyaan waxaan leenahay ciidankii gacanta ka soo qabtay ee dadkii masaakiinta ahaa iyo shacabkii soo sheegay oo gacmaha ka soo qabqabtay iyo waaxdii shaqadaa qabatay ee fawdan luuliyo iyo shacabkeeda waxaan leeyahay waa mahadsan cod buuxaan idinku taageeraynaa cod buuxaan idinku taageeraynaa waxaan rabnaa kaaha loo soo qabqabso arday bay wax- waxyaabaha la yaab kale waxa weeye baasaboorray soo gurubsan xafiis bay samaysteen wardoon la yidhaahdo bal bal fiiriye magacaas ah xafiiska hadday samaysteen wax alla wixii soo dhacaan bay ku xaraynayaan ah wardoon telecommunication bay ku leeyihin maxay wardoon waaba tuugo aroortay waxaan leenahay mooryaanba tuugaas waa laydinka qabanaya ummadda adinka iyo waxa soo qabateenna sharciga laydin geenay ummadii oo dhan baa taagan dadkii muwaadiniinta ahaa ee xoogahooda ay dhaceen baa taagan oo nin walba shaygii laga soo qaato u yaqaano waa ka nin garabkayga taagan waa ninkii xalay gurigiisa loo galay ah ee ee la soo qaatay waxa weyse la soo qaatay weeyaan sidoo kale cabdifataax cumar xaalane afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa intaa raaciyey in raggan cadaalada la marsin doono isagoo mahad gaar ah u celiyey ciidankii soo qabtay maxkamadda lagu geynayaa cadowgaas tuugada ah ee waxa weeye ka dhacay ee ka soo gurubsaday ee ee xafiid u samaystay ee dhacay ee ciidanku qabteen iyo shacabkuba sharciga iyo maxkamadda la geynaya nabad sugiddu way mahadsan tahay waxaan rabnaa in sharciga la geeyo qof walba ee shacab ah ee wixiisa laga dhacay wixiisa uu helayaa laakiin waa in tuugada iyo mooryaanta iyo kuwa magaca ciidankayna ku dheelaya waa in sharciga lagu geeyo waana la geynayaa dilay musaal dilay waa mahadsantihin ugu dambeyntii mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka sheekeynaya qaabka ay wax u dhici jireen raggaasi habeen habeenaha kamid a waxaa ii soo dhacay nimankan tuugada ah anoo gurigooda ku jiro oo cayaar fiirsanaayo albaabka banaankaana uu xirayaan dadka birsadana ay u furan tahay ee igu soo jeexan albaabka markay iisoo galeen waxay dhaheen afkan waa u duubnay dhartuutaana waa wateen bistooladna way wateen toorina waa wateen waxay ugu dhaheen maalmo waxaan nahay amniyaada waxba kaa dhibi mayno wax barbilana kugu qabsan mayno waxaan kaa shekinay inaan ku baarnaan rabnaa waxaan ayaa fasaxaysii gurigooda baarta baaritaana u dhaqaaqeen markay baareen qoray iyo wax iyo waxay ka raadiyeen way waxay wata waaye mobilkaana watay waa iga qaadeen waa iskiiyeen wax maan kuu dhibna walaal maya wax anaa problem aan kuu samayna maya ayo guryahan kale waa ku jiro waxaa ku jiro wiilada anaa ila dhashay iyo imada bilo oo caruura aniga nin safarrey iska baabuurrey ahay jaadkaa dibba duulada guurjaadka anuu iska cunaa safarreyna waa aha saas markay dhaheen aa waxaa gashnaan markaan anaad gacanta la gashaan tuureeyo gacanta iga dhigan tuureeyo bisooda madaxa iga garaaca kuwa bisooda iga garaacaya waxaa saxa nin waa lagaa xubsaday iska- iska- iska samir oo iska ad anigu wax lagama qaado qolkayga qolkii wiilkii la gashay amar u siiyey aa waxaan wareeri niman wax dhibaayo maahan aniga wax igama haysan qaadan qolkan ku jiro markuu qolkii u furay wiilkiyaa loo galay laabtoobkii saddex boqol iyo lixdan dolar laba moobeel oo faag ah oo midna gabadha gadaashadeeda watay midka wiilkana u watay ka qaateen qolal kale midna maysa furin horena waa ay u baxeen reedkoodii iyo dadkii iyo markii aan daba kacnay nimankiiba waa nimankaan
halkaa weli kala socotaan wararkaas waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya magaaladan atlanta guddoomiyihii hore aan idhaahdee degmada marka ee gobolka shabeellada hoose maxamed cismaan yariiso ayaa sheegay in uu ka badbaaday shirqool lala damacsanaa in isaga lagu dilo waa kan
anagoo shaqo howleed ama usoo baxay doorasha cimiladu iyo meelahaasi marka aan howlihii soo samaystay ayaa dad afka soo duurtay oo si ay yihiin aan garweynin ayaa wadadana ii galeen xabada igu bilaabeen aan istaagtay aan gaar wata alxamdulilah xabada ilaahay baa iga badbaadiyey midka hore ayay xabadihii qabteen midkii ayaa qarax isla markii xabad markii waxay qaraxday marka waxaa ismaha qaraxni ama lagu bilaabay alxamdulilah istaabtii isla markii way daatay xabado oo ilaa muddo nus saaca dhameena ayay meeshii isku soo saarnay kolley bayna inuu waan badbaadiyey gaarigina waa badbaadsamay kadibna way carareen ayaga ilaa sagaal rag ayay ahaayeen marka waxay ka dambeeyeen kolleyba arrimahaasi baaritaankulla ayaan daba joognaa markaas aan la yidhaahdo kullamaasha musulmayne iyo cilmiyadu waxaweye jaacadda mara oo sigaarona gala meelahaas beer oo la yidhaahdo nin islaamaadiga beerida loo yaqaan ayaa meel burbuura oo calagaroob aad ay ugu baxaan meesha ayaa wiilkaas la ii galay la markiis alxamdulilah ciidanka iskaabka iyo ayaa aad iyo aad u dagaalamay ayagana dad oo dalagaar leh inay jiraan bay rabeen mushahar bay rabeen kulley ilaahay waa ii badbaadiyey kulley ayagana way kala carareen kadibna gurmiga ceelmariyuuimid oo badan alxamdulilah sidaan ceelmariyu anigoo labada midna district xabad igu dhaxan waxaan kubadasanayaan ayaan ilaa ceelmariyu digsigaan ku imid anigoo ciidamo badan meeshii falkaas ka dhacay aan kusoo dhaafay alxamdulilah wax kale oo maanta laakiin markaan aragti aan aan gargaaro waa dad arrimo siyaasadeed oo la higaayey oo aniga macnaa inaan meesha gudbay ogaa oo inay macnaa dirkii iyo waxyaalaha rabay oo aan iska soo dhigay al-shabaab ayaan u aragnay kulligii meel xabanaan ayaan ayagoo maraya baa noola sheegay waa dad oo aan shabaab lahayn oo dalab gaar ah watay oo aniga inay maanta i khaarijiyaan rabeen alxamdulilah ilaahayna ii badbaadiyey maya meesha shacab ma joogin meel wada ah oo duur ah ayeen anigana oongal meeshii waa soo dhamaystay waxaana soo socday marka marka alxamdulilah labadaas wiil oo oo xabadaha ay ku dhaceen maaye wax kaloo i gaaray ama istaafkii gaaray midland kulligood ayagana wixii gaaray ma sheegi karno laakiin waa arrin siyaasadeed oo aan dad lagu eegeyno oo dad gooni watay oo aniga inay qaadijiyaan rabeen alxamdulilah oo afka iskasoo dhigay shabaab laakiin markaas shacabka wareysanayna waxay kasoo baxeen beero meelahaas ah oo la yidhaahdo aqwaanta meeshayna ku noqdeen markasta
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyihii hore degmada marka yariisow oo ka warbixinayay dil uu ka badbaaday taasi oo ay sida uu hadalka u dhigay ay sameeyeen kooxo ka qowleysata inta u dhexaysa degmooyinka gobolka shabeellada hoose halkaad weliba warkaas kala socotaan waa wadajir radio oo idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaalada atlantiya hareeraheedana haatan aad si toosa uga dhegaysanaysaan weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii gobolka shabeellada hoose guddoomiyihii hore ee degmada afgooye gobolka shabeellada hoose cabdikhani yuusuf axmed oo isaga haatan dagaal kula jira guud ahaan mooryaanta kusoo duushay gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada ugu weyn ee haatan ka jirta gobolka shabeellada hoose uu mas-uul ka yahay shariif xasan sheekh aadan iyo maamulkiisa fadhiya magaalada baydhabo isagoo sidoo kalena xusay in maamulka shariif haatan uu hortaagan yahay sidii gobolka shabeellada hoose looga xoreyn lahaa kooxaha duulaanka ah ee ku habsaday gobolka waa kan cabdiqani
horta sida saxda ah koonfur galbeed magacayada dowladan magaceeda dhanba waxaa waaye dadka kukorsana all in one aan lahay sideeda sideeda all in one waaye shariifay ka dhamaataa shariifay ka bilaabataa shariifay ku dhamaataa wax meesha dowlad la yidhahdo fasaxay ma jiro waad ogtihiin waagii la dhisay ilaa waagaan wax wasaarad la yidhaahdo oo shaqayso afar qofooda ka shaqayso koonfur galbeed oo dhan afar qofooda shariif shaq oo ku yahay inta kale dad been lagu leeyahay baxar ku jiro baydhabo ku xirxiran oo meelaha fadhiyo baydhabo baa jooga oo ku leeyahay laakiin in xiran oo been lagu leeyahay soo bixin karna ama tikikiis aan dhiibi karin waayo waana wasiir oo oo dowlad dowlad goboleed taasi u badan yihiin sitaan koonfur galbeeda kusoo hartay oo ciidan sameynta gobolka magaalada hoose dadkooda la qaramayo shariif afka un buu ka sheegaa wuu balan qaadaa waqti buu ku dheeraystaa laakiin in oo kale maaha hadduu ka fursa waayo wuxuu ogol yahay inuu keeno baayirka koodhana inta keeno wuu ogol yahay in shabeellada hoose ayaga u foorsiyo ama oo qarameeyo ma ogola sidaad ogtiin hadda baayirka kool degmooyinkeeda ciidan uu siiyey dhaqaaluu siiyey gawaariuu siiyey wuxuu siiyey dhaqaasuu siiyey ciidan dowladuu kasoo saaray waayo inta ciidanka xagga lagu soo suubiyo ama lagu soo toobaro oo loo keenayo oo kuwan waa u ilaalnaa marka meesha ka garan karnaa shariif moorna ma ogola wuxuuna ku ogolaan shariif asaga dhana waxaa hogaamiyaan ama mukuleel madowka ah habargidir habargidir asaga dhanba wada waa guddoomiyihii hore ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo ka hadlayay waxa qaabka uu u arko maamulka shariif xasan ee magaalada baydhabo kaasi oo inta badan haatan lumiyey shacbiyaddii dhismihii maamulkiisa isla waxaynu ku guda jirnaa wararkii degmada afgooye wararka ka imaanaya degmada afgooye ayaa waxa ay sheegayaan in haatan isbaarooyin ay soo dhigteen guud ahaan waddooyinka ka baxa magaalada afgooye ee gala tuulooyinka maleeshiyaad ka yimid dhanka magaalada muqdisho sida uu ku soo warramayo waryaheena magaaladaasi
tuulooyinka buulama guurta iyo cumar beere oo ka mida tuulooyinka hoosimaada degmada afgooye islamarkaana ku dhowaad sagaal kilomitir u jira degmada ayaa shacabka degan tuulooyinkaasi waxay dhibaato dhac boob iyo jirdilba ay kala kulmaan kooxo aan la ogeyn waxa ay yihiin waxaana kooxahaasi ay marba fadhiistaan meelaha laga galo tuulooyinkaasi mid ka mid a dhallinyarada kasoo jeeda tuulada buulama guurta ayaa ka waramaya dhibaatadaasi run ahaantii dhibaatooyinka lagu haayo bulshada ku dhaqan tuulada maguurta aada u fara badan tahay si haddaan kasoo qaato maalan baabuurtii waxay la kulmaan dhac in maalan naagihii dhib loo geysto dadkii la dhibaateeyo oo wixii ay wataan laga qaato haddana jirdil loogu sii daro dhibaatooyinkaas ayaa ka mid ah ilaa ay haddana cid wax ka qabanaysana aysan jirin runtii dhibaatadaas oo bulshada lagu haayo waa dhibaato aad iyo aad aad dadka u dhibtay xitaa argagixin dadka ku sameynaysa mararka qaar waxaa dhacaysa in rasaas lagu rido adigoo marka argagaxayo markaas inaad wixii aad wado aad iska bixiso waxa uu sheegay in cidda dhibaatadaasi geysata ay yihiin kuwa dharka dowladdu wata laakiin qaab mooryaannimo ah dadka ula dhaqma waa niman oo shaatiga dowladda ku jira oo magaca dowladda markaas wata laakiin qaab mooryaan dadka ula dhaqma dad oo meel ku xiran ma ahan dad oo ayaga iska socda oo keliya hadafkooda u inay wax dhacaan waa isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in maamulkii kan ka horeeyey ay u gudbiyeen maamulka haddana uu og yahay laakiin aysanba wax ka qaban waa laga hadla ilaa iyo hadda wax cid wax ka qabanaysa xitaa ma jirto oo maamulkii kan ka horeeyey waa loo gudbiyey wax uu ka qabtayn ma jirin maamulkanna waa ogyahay waana ka warhayaan dhibaatooyinka ka socda tuulooyinka way ogyihiin ilaa iyo haddan waxba ma ka qaban ugu dambeyn waxa uu sheegay in shacabka tuulooyinka ay la gudboon tahay in odayaasha tuulooyinkaasi kasoo jeeda ay ka hadlaan laakiin wuxuu intaasi raaciyey in odayaashu xitaa ay yihiin kuwa ka baqaya in la raadsado waxaa la gudboon in ilaahay subxaana wa tacaala taada loo dhiibto kadibna ay ka tashadaan in arrinkaas sidii laga yeeli lahaa odayaashii iyo dadkii oo markaasi ehelka u ah in laga tashto qaabkii markaasi loo qaban lahaa arrintaas oo looga bixi lahaa in laga fakaro runtii qofka odayaasha dadka odayaasha ka ah way cabsanayaan dabcan qof kasta wuxuu ka cabsanaya wuxuu leeyahay waa lagu soo raadsan doonaa oo haddii aad ka hadasho arrintan adiga waa lagu soo beegsan doonaa waa lagu sheegi doonaa
si kastaba ha ahaatee dhibaatada soo noqnoqotay ee lagu waxyeelaynayo shacabka degan tuulooyin hoos yimaada degmada afgooye ayaa ah mid xalkeeda looga fadhiyo maamulka degmada afgooye abukarmiyo jeelaani shabeellada hoose wararka ka imaanaya degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in maanta halkaasi ay ku dagaalameen ciidamada madaniga ee deegaanka iyo weliba kuwa shabaab dagaalkaas ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay magaalada ugu dambeyn waxaa lasla soo gaaray caawa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaas ayaa waxaynu ka waraysanay qaar ka mid a dadka ku sugan gudaha degmada degmadaan idhaahday qoryooley ee gobolkaasi shabeellada hoose mid ka mid a dadka ku sugan degmada ayaa waxa uu ku sheegay wadajir
markay saacadda arintan muhiim ayaa maaragtay shabaab si buuxda iskugu socotay dhammaan gudaha magaalada laakiin aduu kulli maaragta haddana maqribka marka laga baxay kadib waxaa soo galan ciidamo amison iyo kuwii joogay ee ciidamadii deegaanka haddadan kulli magaalada waxaa dhex maraya ciidamada amison iyo ciidamadii joogay soomaalida
wax khasaaro dhimasho ama dhaawaca oo aad arkaysaan ma jirtaa dadkiina deegaanka
kulli annaga shacabkan ay jireen isaga kala aragtay markii xaddada dhacday tashirada wararkaas kala saartan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaalada atlanta iyo hareeraheedana haatan aad si toosa uga dhagaysanaysaan waxaa khadka si toosa haatan ugu jira guddoomiyihii hore ee degmada qoryooley oo caawa la sheegayo in dagaal faraha looga gubtay uu ku dhex maray xarakada shabaab iyo weliba ciidamo deegaan ah ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan sheekh maxamed cabdiraxmaan kusoo dhawey wadajir radio cabdiraxmaan waxaa ka dhacaya gobolka shabeellada hoose oo idin waa xaalad la dhihi karo cakirnaan oo dadka deegaanka aada moodaysa degmooyinka kala gedisan ee gobolku in ay u istaageen in ay ka xoraystaan maleeshiyaadka dowladda ee dharka ciidanka ku hubaysan dhanka kalena shabaab ay tahay mid kaloo dagaala marka marka laysku soo koobo sidee ayaad u dhigi kartaa arrinka haatan gobolka shabeellada hoose ka taagan
bulshada lama hooseenayo labaatankan sanaba dhibaato badan ka jirtay marka laakiin marba mid ugu dambaysa in laga hadlo muhiim ah wixii hore dadku ogyihiin run ahaantii shabeelladaas waxay isku darsatay eh, dagaaladan eh, maxaa la yidhaahdaa oo weliba gaar ahaan dan- ciidamada milatariga ugu imaanaya oo xamar laga soo abaabulay qaabka beeladu abaabulan maray afgooya ummadii deegaanka ku dhibaateeyaan maray sabiib iyo caanoole iyo marki iyo daraawi iyo buulamareer iyo awdegl ku dhibaateeyaan marka hadda arrimahaas way socdaan eh, meesha eh, eh, run ahaantii wax ka jirana eh, gaar ahaan maamulkan shariif xasan uu asaga madaxweynaha ka sheegana runtii waa wax iska maxaa la yidhahdaa iska liicaayo oo ummadda deegaanka magacahaan loogu sheeganayo laakiin aan active dhulka ka ahayn En, eh, aada ogtihiinba siyaabaha uu maamulkaas ku imaaday iyo maxaa la yidhahdaa dhibaatooyinkii baydaba ka dhacayay sanadii aan sanadkii aan soo dhaafnay marka shabeelladaas waxaa intaas usii dheer ayadoo maamul xil xitaa wuxuu dhaamaa maamul la-aan hadda baydhabo iyo bakool iyo runaantii waxaa moodaa in ciidamadoodii iyo dadkoodii iyo waxooda ay isku tashanayaan marka shabeellada hoosena markii ay bilaabeen inay isku tashtaan hadda hagardaamooyinkii horey u jiray ayaa maamul loo samaystay milatary xamar loogu keensaday shabaabna ay dhan ka tahay marka hadda waa noqonaysa in in eh, afgooya dhibaatooyin ka dhacay guddoomiyihii in la bursaday dhibaato lagu hayo shacabkii la laaynayo qaryooda waa la socotaa maanta in maxaa la yidhahdaa shabaab ay soo weerartay een ciidamada meesha jooga oo maalin walba ku dhimanayo ku rafaada ay yihiin dad deegaankaas ku dhashay een eh, maxaa la yidhahdaa markii koonfur galbeed taxdiid cid og ma lahan een markii dowladda federaalka ah dhacday cid og ma lahan een amisom lafteeda meesha manahaana isaga joogtaa oo banaanka magaalada maahin wax ay had guurana u qabata ma lahan ummadda kulley lafteedaaba dhibkii dhanka ah ilaa mar walba ay shabaab soo weerarto ayagana daaficay ku jawaabaya shacabkii masaakiinta meesha wax kasoo gaarayo marka waxaantii nasiib darro aad u weyn oo gobolka ka jirto een maxaa la yidhahdaa ma jirto dad deegaankaas oo markaasi diyaar u ah laftooda inay bal arrimahaas si caqliyan maskixiyan in eh, islaamnimo dadnimo inay isaga dulqaadaan heriyahaas kuwa hareereysan ma jirto rumahaanti taas lafteeda nasiib darro waaye qaar way ka carareen qaar gudaheedii waxay ku yihiin maxaa la yidhahdaa dad tahmiish aada ugu haysto qaar hoteelada xamar iyo baydaba iyagana ay ku dawarsanayaan oo oo dadkii maxaa la yidhahdaa dowladda federaalka eh, qaarkooda wax iga dhig wax iga dhig leeyihiin qaar shariifoo la haysta ay la haysta usii yihiin marka runtii nasiib darro aad u weyn waaye laakiin waxaa ii muuqata isbedelo dhalinyarada hadda een, eh, labaatan jirka ilaa iyo afartanka u dhexayso inay dareemayaan een waktigoodii maxaa la yidhahda ay ku bixinayaan laakiin haddana intaas cagsigeeda waxaa socda dagaallo kale oo lagu sii fashilinayo meesha meel nafkii uu ka dhintaa moodaa laakiin xoogkiisa weli laga baqaayo marka ummadda waxaan u sheegaa in eh, taladooda ay u laabtaan eh, odayaashii dhaqankii xildhibaanadii hadday federaal wax ugu jiraan een, dadkii aqoon-yahanadii maamulin degmooyinkii ee guddoomiyaha hadda joogo een, gobolka ibraahim in bal laysku naqdo dadkii layswaraysto war xagee dhibka noogu hayaa la dhaho maxaa la yidhahda afgoyna laga soo bilaabo meesha awal gudaha laga soo bilaabi jiray marka
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed shaam oo si toosa qadka ugu jiray ayadoo aynu soo gaarnay xilliga isku macsanaaneyn jirnay barnaamijkeena inoo soo bilowday maanta markay saacaddu oo saddexda galabnimo inta dib dambe barnaamij kaloo xiise la aan ugu kulmi doono sidaasi iyo ammaano allah